bsm اllaahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bsm اllahi الرحmn الرaحيm kitaabu manasik الxaji xajka acmaashiisa ayuu u kitaab yahay halkan manaasik waa jamcu mansak wa huwa alcamal si kalena haddii loo idlaaqo acmaasha xajka ayuu ku dhacaa mararka qaarna wuxuu ku dhacaa ciidda likulli ummatin jacalnaa mansakan ay ciidan hadda maadaama xajka loo idaafeeyey kitaabu manaasiki alxaji uu yidhi xajkii acmaashiisii waaye marka qaala baabu wujuubi اlxaji xajka waajibnimadiisa cadayntiisiibuu u baab yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillaahi bn اlmubaarak almuharamiy qaala xadahanaa abu hishaami wasmuhu almugiiraة bnu salma wa huwa almugiiraة bnu salmata almakhzuumiyu اlbasriyu hiqat habtun bukhaari tacliiq ahaanuu ugu wariyaa muslim abu dawuud nasaa-i ibnu maaja qala xadaana rabiicu bnu muslimi wahuwa aljumaxiyu اlbasriyu hiqat qala xadaanaa moxamed bnu ziyaadi wahuwa aljumaxiyu abulxaaris almadaniyu hiqat habtun rubama arsal can abi hurayrata qaala khaطba rasuulu اllahi sal l slam nabigaa qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi in allaha caza wajala alle qad farada calaykum اlxaja korkiina wuxuu ku farad yeelay xaj faqaala rajulun nin ayaa wuxuu yidhi fii kulli caamin sanad kasta dhexdiisa fasakata canhu waa ka aamusay xataa acaadahu halaaan ilaa uu saddex jeer ku celiyey qaala waxa uu yidhi nebiga low qultu haddaan dhihi lahaa nacam haa la wajabad waa waajibi lahayd xadiidka marka ninkan faqaala rajulun ayaa la yidhi hadda lama cadaynin laakiin riwaayada dambaa lagu cadayn doonaa aqracu bnu xaabis ayuuna ahaa ninka waxaa kaloo ku jiro xadiidka low qultu nacam haddaan dhihi lahaa haa lawajabad waa waajibi lahayd yani markii hore waxaa muuqdo wujuubka xajka mutlaqou ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala xajkii buu waajibiyey si mutlaq ah oo aan la kala qaad qaadin oo aan sanad walbo iyo wax gaara aan loo sheegin waxaa laga yaabaa marka haddii nebigu ou nacam ou dhihi lahaa in isagoo muqayad ah oo ku qeydan sanad walba in la tago inuu waajibi lahaa sidaas in nebiga la ogeysiiyey sala allahu calayhi wasalam walow wajabat hadday waajibi lahayd maa qumtum bihaa ma aydnan u istaagteen ma awoodi lahayn daruunii iga taga maa taraktukum intaan idinka tegaayo yacnii muddata tarkii iyaakum tegisteyda in allaale inta aan idinka tegaayo iga taga idinkana fa inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey wuu halaagsamay bikahrati su-aalihim buu ku halaagsamay su-aashooda badideeda darteed iyo wakhtilaafihim wa biikhtilaafihim khilaafkooda calaa ambiyaa'ihim ambiyadooda ay khilaafaan fa idaa amartukum bishayin haddaan idin amro fakhuduu bihi qaata oo qabsada ma stadactum intaad kartaan ood awoodaan waidaa nahaytukum haddaan idinka reebana can shay-in shay xaggiisa fajtanibuuhu ka dheeraada haddaan wax idinka reebana ka dheeraada meeshaa marka waxaa laga qaatay amarka maadaama lagu xiray qadru listidaaca nahyigana aan istidaaca iyo lagu xirine layidhi fajtanibuuhu ka dheeraada shayga marka laga fogaanayo tarkiga waa wuxuu qofku awoodi karo shaygan haddii lagu yidhaha ha samaynin waa keliya un inaadan ficil u qaadin ood ka tagto waxa lagu amray mar haddii ay sidaa tahayna qofku waa awoodi karaa lama dhihin marka waxaan idinka reebay intaad ka awoodaan ka hara ma la dhihin saas khamrigoo kale waa lagaa reebay kulligiis inaa ka harto ma la dhahayo yacnii intaad awoodid khamrada iska dhaaf laakiin amarku maadaama uu yahay iijaadu shay-in shay aan joogin in la keeno ay tahay oo la sameeyo la aas-aasoo la keeno maadaama uu yahay kaas marka de quwo oo wuxuu u baahanaa lagu keeno quwadaasi marka qad takiibu waqad laa waqad yani tuujad in la helaa la arkaa ama inay maqnaato maadaama ay marka sidaa tahay ayaa amarkii waxaa lagu xiray istidaaca fataqu llaha ma stadactumna kanay u laabanay waajibaadka ayb hadhow marka yaa fadli badan shayga lays ka reebay kaharidiisa iyo shayga laysfaray oo lala imaado akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin shayga laysfaray in lala imaadaa fadli badan waayo manfacadiisa asaga maslaxadiisa inay weyn tahay darteeda in loo keensado loo amray kan laakiin waxay tahay maba joogee yaan la keenin labadoodu marka shayga daatiyan in loo keeno lays amrayaa ka maslaxo badan midkan oo laga tegayo ayb wbihi qaala akhbarana mxamed bn yaxya bn cabdillahi الnaysaburiy wahuwa الduhliyu alxaafid alimaam qala xadaثna saciid bnu abi maryam qala akhbarana musa bnu slma wahuwa almisriyu maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu qala xadaثanii cabduljaliil bnu xumaydin waa cabduljaliil bnu xumayd alyaxsubiy abu malik almisriy laa ba'sa bihi can ibni shihaabi wahuwa ibnu shihaab الzuhri moxamed bnu muslim bnu cubayd illah can abi sinaanin اdu'aliy kunyadiisau caan ku yahay magaciisa waxaa la yidhaahdaa yaziid yaziid bnu umaya mashhuurun bikunyatihi hiqatun abu daawuud nasaa-i bnu maajah baa u wariyaan can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaama nabigu waa istaagay faqaala wuxuu yidhi ina allaha tabaaraka watacaala alle kataba calaykum اlxaja xaj ayuu korkiina ku qoray kitaabada marka waa bimacnaa awjaba laba macnay kitaabadu leedahay kataba bimacnaa waa xukumay waay waa idinku qoray waa idinku qadaray kataba bimacnaa awjaba sharci ahaanuu idinkugu qoray hadda kitaabadaani marka waa kitaaba sharciya wey ee kitaaba qadariya kowniya ma aha waana meesha lagala baxaayo ama laga qaadanaayo xajku inuu waajib yahay in allaha tabaaraka watacaala kataba calaykum اlxaja faqaala alaqracu bnu xaabisin waxa uu yidhi alaqracu bnu xaabis atamiimiy kulla caamin yaa rasuula allah sanad kastaa rasuul allow marka riwaayadii hore ninkii lagu ibhaamiyey halkaan hadda lagu caddeeyey fasakata waa aamusay faqaala wuxuu yidhi low qultu nacam haddaan dhihi lahaa lawajabad way waajibi lahayd huma idan markaa laa tasmacuuna ma aydnan aqbasheen yani laa tasmacuuna samaaca qabuulin wa ijaabatin waay ajiibid iyo yeelid iyo aqbalitaan ma aydnan ku maqasheen waay walaa tudiicuuna mana aydnan mana adeecaysaano maydnan adeecdeen walaakinahu xajat waaxidat laakin waa hal xaj yani walaakina alwaajiba minhu kan waajibka ah xaggiisa xajat waaxidat waayo waa hal xaj waay marka inta kale marka wuxuu noqonayaa sunno qaala baabu wujubi lcumra wujubu lcumrati wujubu lcumrati cumrada waajibnimadeeda hada maxaluhu ow baabuhu wabihi qaala akhbaranaa marka cumrada wujuubkeeda culimada waa isku khilaafeen isaga hadda wuxuu jasmiyey waajib inay tahay cumrada sidaasaana ka muuqanaya aayadda qur-aanka lafteeda waatimu lxaja walcumrata lilaahi labadii waa lays amray xadiidkii arkaanulislaam marka uu nebigu u sheegayay jibriil waxaa ku jirtay fii bacdi riwaayaatihi wa an tactamira inaad xajiso ood cumraysato cumradu marka inay waajib tahay meelaha laga qaatay ayay ka mid tahay iyo hadda xadiidkan marka wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu marka cumradu waa lafdigeeda macno ahaan waa ziyaara ziyaara laga wadaa saa darteed qofka aafaaqiga unbaa cumrada la imaado qofka makiga waa inuu maka intuu ka baxo xilliga tago uu soo galo sidaas unbaa ziyaaro ay uga ansaxays ay uga ansaxaysaa ayb cumrada iyo xajkan hadde waxay ku kala duwan yihiin cumrada iyada sanadkao dhan ayaa la cumraystaa xajku laakiin bilo go-an uu leeyahay oo shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha hore dulxija cumrada acmaasheeda waxay ku eg tahay dawaaf iyo sacyi iyo xalqi ama taqsiir dabcan iyo ixraam ka horeeyo xajkuna waa ka sii ballaaran yahay intaas ayb shucba marka wuxuu leeyahay qaala samictu nucmaana bna saalimin ayaan maqlay buu yihi wahuwa طaa'ifiyu hiqatun qaala samictu camra bna aws wahuwa haqafiyu الطائفي تاaبعي كبير يحdث عن أbي رزين أbو رزين العqyلي لqيط بن صبرة ayaa la yihahdaa magaciisa أنه qاala wuxuu yihi ya رasuul الlah rasuulkii allow إna أbي aabahay شhayk كبيir oday weyn waay laa ystaطيicu ma awoodayo alxaja xajka ma awoodo wala اlcمratana ma awoodo wala الdacna guurguurkana ma awoodo socod yani inuu meel inta ka guuro meel kale u guuro socod ma karaayo qaala waxa uu yidhi faxuja can abiika aabbaha xaggiisa ka xaji wactamir kana cumrayso xaggiisa marka mar haddii ka xajina la yidhi amar nebigu uu bixiyey cumradiina amarka uu raaciyey wactamirna la yidhi xadiidkan waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka mid yahay asaxu alaxaadiid fii iijaabi alcumrati cumrada waajibinteeda axaadiidta ugu asaxsan ayuu ku jiraa kan bal kan ugu horeeyaba waayaba laga qaada karo waayo aabbahay wuxuu yidhi fariidaa ku timid xajkii ma awoodo ma guurguuri karo mma laga xajiyaa markaasuu yidhi kana xaji kana cumrey marka waa in xajkuna waajib yahay cumraduna ay hal mar waajib tahay xajkuna hal mar uu waajib yahay xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaa istidaacada aayadda ay sheegtay oo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila istidaacada baabkan marka la joogo xajku inay laba nooc tahay istidaaca binafsi iyo istidaaca bilgeyr istidaaca binafsi waxay tahay qofka isaga maalkiina haysto caafimaad qabo dariiquna uu aamin yahay sahaydiina haysto ee uu ku sahay qaadan lahaa dadka nafaqadooda waajibka ku tahayna wuxuu uga tago hayo gaadiidkii uu meesha ku tegi lahaa iyo tigidkii iyo waxaasna awoodo istidaaca bilgeyrna waxaa la yidhaahdaa qofkii isaga hadda ma awoodo xajkii lama mubaasharoon karo ma kari karo ma awoodo laakiin maalkii uu haystaa qof ayuu kiraysan karaa uu dhihi karaa iga xaji xadiidka marka wuxuu tusayaa ama qof baa ka xajinaya midaasuu kan tusa hadda waayo hadda ninkan odaygaa waa nool yahay ma dhimanin laakiin mar haddii uu nool yahay waa yeelna noqday hadda kabacdi inuu fiicnaado ee uu hadda awood xajkii uu u yeesho ma dhici karto maadaama ay cudurtoontay istidaaca binafsi bilgeyr ayaa looga rabaa xajka marka waa inuu markaa lacagtii uu wax ka bixiyaa markaa qof uu usoo xajiyaa haddii uu heli karo de qof isaga uu dhalay oo kale ama cid ku tadawucdo waa waa yeeli karaa oo ciddaas baa markaa ka xajinayso markaas laga xajinayana waa inuu idin bixi karaa qof maskaxdiisu taam tahay oo isaga yacni wax wakiilo kara inuu yahay ile niyaabaa looga xajina waa inuu noqdo qof markaa yacnii wax bixin karo tala dhiibi karo dhihi karaa layga xajiyo macduuba marka midkaas la yidhaha waa macduub fuqahadu saasay dhahaan imaamu maalig baa isaga wuxuu ku tegey qofka haddii uunan istidaaca binafsi hadduu waayo bilgeyr ma wax ma looga rabo qisadan marka iyo tan khadcamiyadae imaad doonta iyana wuxuu ku xambaaray khusuusiye inay tahay sidii saalim mowla abi xudayfa nuugmadiisu ay khaas u ahayd ayay tan gaar u tahay buu yidhi alimaamu maalik laakiin khusuusiyadu ma xoog badna waayo ninkan waa u jawaabay nebiga khadcamiyadiibuu haddana u jawaabay wax badan baa soo arooray nusuustu marka waxay tilmaamaya istidaac bilgeyr in la yskaga rabo niyaabada xajkana waxa keenayo waxay tahay xajku wuxuu iskugu jiraa camal maali cibaado maali iyo badaniyu iskugu jiraa asalkana cibaadada badaniga ma la ysaga naa'ib noqon jirin laakiin maadaama uu ku jiro fiihi shawbu yacnii shawb maali ah uu ku jiro oo maal iyo meesha uu imaan karo ayaa xaalat اlcajzi waxaa la raaciyey sida zakada iyo wax la midkaa oo kale waayo zakadaada qof iga bixi waa dhihi kartaa intaad lacagtii u dhiibto waa u wakiilo kartaa xajkii markaa isaga dhinacaas uu leeyahay ayb haddii qofka uu dhintana markaas asagaa da idin iyo idinla-aan iyo da waa lagama rabee mar haddii uu dhinto weligiisii waxaa laga rabaa inuu ka xajiyo sidee uga xajinaa marka haddii uu dhintay maalna uu ka tegey xajkiina ku waajibay intaan maalka la dhaxlin qeyb xajka waa in laga bixiyo oo tarikada waxaa ku tacalluqaya xaqullaahi xaq bani aadam ayaa kulabadaba waa ku tacalluqi karaan xaq bani aadam hadduu kuxaq alle isagoo ku tacalluqay ama zaka ha noqoto ama nader ou naderay ha noqoto ama kafaaro kafaaro lagu lahay ha noqoto ama xaj ha noqdo waxaa laga rabaa inuu bixiyo oo maalkiisii laga bixiyo intaan la dhaxlin haddii marka dadka dhaxaltooyada leh ay maalkii ku qamaamaan oo iska qeybsadaan odaygiina xaj lagu lahaa uusan xajinin maalka ay haystaan xaq allah ku jiro waa in marka aada loo fiiriyo dadku ay dad culamaa su-aalaan oo yihaahdaan maxaa ka yacnii laga rabaa qofkii waa dhintay xuquuqdii maxaa ka laasimay waxaa in la yidhaahdo ayb waliyudiin alciraaqi meeshaan isaga wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu radin ku yahay buu yidhi ibnu bashkuwaal ibnu bashkuwaal wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha almubhamaad ruwaa yacnii axaadiidta dadka lagu sheegay dhexdeeda iyagoo mubham ah qaala rajulun jaa-a rajulun saasoo kale wixi ah ayuu fasiraa cidda ay tahay qofkaa uu yahay ibnu bashkuwaal marka mubhamaadka wuxuu ku dhigay xadiid ahaa ana rajulan qaala yaa rasuula allah nin baa nebiga wuxuu ku yihi rasuul allow ayna abi aabbahay xaggou ahaaday qaala abuuka fi nnaar aabbaha naartuu ku jiraa buu yidhi markaasuu ibnu bashkuwaal wuxuu ku fasiray aabbaha la sheegayo inuu abuurasiin alcuqayli aabbihiis yahay abuurasiin alcuqayli aabbihiis waayuu ku fasiray xadiidkan marka waa diidaa arrintaas waayo aabbihii inuu xaj ku waajibay oo laga xajiyaa inta ku taallo qofka uu xajka ku waajibayo lagula khidaabayna gaal maahna waa muslim qof sidaa marka la dhahaya ina abaaka fi naar marka la leeyahayna waa qofda naarta gaalnimo iyo inuu ku waarayo asal dadkii u geli jiray naarta yaa laga hadlaa marka waliyudiin alciraaqi wuxuu yidhi waxaa haladka marka oo ibnu bashkuwaala ka muuqana ayuu leeyahay xadiidkan qaala faxuja can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumrayso hadda wactamirtaas u deliishanaa meesha bis qaala yani fadlu lxaji lmabruuri xajka loo baarinimo falay oo qofkiisa u ixsaan falay dhexdiisa fadligiisa caddayntiisa xajkuna mabruur wuxuu noqonaa marka sidii nebiga loo guto sal ll slam maal xalaal ah laga xajiyo oo acmaashii siday ahayd loo sameeyo lagu dadaalo wbihi qaala ahbaranaa cabdaة bnu cabdillaahi الصafaar albصriyu wahuwa abu sahl hiqaة qaala xadaanaa suwaydu wahuwa bnu camrin اlkalbiy abulwaliid alkuufiyu hiqaة ibnu xibaana marka aad ugu talax tegay laakiin bilaa daliil lam yأti bidaliilin buu yihi ibnu xajar muslim iyaana u wariyey bay tirmidi nasaa-i ibnu maaja ayb an zuhayrin wa huwa زhayr بn mcaawiyaة الjucfiy qala xadaثna shayl can sumayin can abi صaalx xadiidkan marka wxuu ka mid yahay axaadiidta suhayl aabihiis ounan ka maqlin oo beynahu wa beyna abiihi sumay ayaa udhaxeeya maaligna sidaan oo kale u wariyey can sumayin can abi صaalx ayuu ka wariyey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alxajatu lmabruuratu xajka loo baarinimo falay laysa lahaa jazaaun abaalmarin ma laha ila aljannatu janno ma ahan waalcumratu ila alcumratina kafaaratu limaa baynaha limaa baynahumaa waxay kafaaro u tahay inta udhexayso marka alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna ugu horeyntiiba inuu jannada gelayo saasaa soo degdegayso marka xadiidka dhahaya marka loo geeyo man xaja falam yarfud walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummuhu waxaa laga fahmaa bay dhaheen culimo badan xataa dunuubta kabaa'irta in lagu dhaafayo xajka wixii aan xuquuq bani aadam iyo aan ahayn dabcan in dunuubta kale kabaa'irta ilaahay laga galay in lagu dhaafayo liannaha maalinkii hooyadii dhashay kabaa'ir lama soconin qofka ayb waalcumratu ila alcumratina waxaa laga qaadanaa qofka inuu cumrada badsa karo oo cumrada aynan wax ku go-nayn oo qofka asagoo hadda cumraystay dhowr beri kabacdi haddana inuu ku cesho karo dhowr beri haddana uu ku ceshan karo oo uu cumro badsan karo waayo nebigu wuxuu yidhi alcumratu ila alcumrati kafaaratun waqti gaara looma yeelin a'imada selafka qaarkooda waxay dhahaan marka tinta qofka uu xiirto tin la xiiri karo xoogaa markay usoo baxdo haddana ha ku celiyo cumro kale xoogaa ha u kaadiyo ee haddii uu saa maanta xiirtay haddana hadduu saacadda ka dambaysa baxo hadhow wuxuu xiiraaya ma jiraayan qaaraa marka usbuuc iyo intay tinta kasoo dhalata iyo adiga dhaha ee marka ra'yigan dhahayo laba cumro hal sano laba cumro lama samay karo ra'yiga dhahayo ra'yi laga xoog badan yihi waayo caa-isho lafteeda waa samaysay laba cumray samaysay hal sano gudaheed cumradeedii wuxuu sheegay nebiga inay xajka u gashay qaarinad ay noqotay markii ay dadka soo noqdeenna waa kii nebiga ku yidhi sal ll ly slam cabdiraxmaan walaalkeed ku yidhi raac wad tanciim geey tanciim uu ka keenay halkaasay cumro labaad ka samaysay haddii la yidhaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam tadyiiban liqalbihaa qalbigeedu iska wanaajinayayoo xoogaa iyadaa waxay dareentay arrintaas dadkii oo cumro iyo xaj kala gooni a wato iyadu inay wax isugu jiraanay diiday si kastoy ahaato haddii xataa nebiga uu khaadirkeeda ilaalinayo shay bidca ah ama mamnuuca nebiga ma ku ilaalinayo khaadirka caa-isha radia allahu canha waa inay bannaan tahay ugu yaraan marka qofku waa yeeli karaa ta kale ficilka nebigana ficilka nebiga istixbaab uu tusaa hadda waxaada nahyi kama muuqanayo nebigu hal sano laba cumro isku xigta ma laba cumro ma samaynin ayay dhahayaan haddii uunan samaynin sunnada ficliga uunan ku samaynin middii qowligaa lahaayaan middan qowligaana waa in cumuumkeeda loo daayo ilaa la helo wax diidayo takhsiis ama macno gaara ku fasirayo ayb wbه qال أخبرnا cمر بن منصور qال xdثnا xجاaج qال xdثnا شعبة qال أخبرnي سhayل عن سمي عن أbي صالح عن أbي هريرة عن النبي صلى اه عل وسلم qال الxجة المبرورة laysa لhا ثwاب إlا الجنة mثlh sواء ayuu wariyey marka mثl xadيiثi زhayr sواء kan ile شhucba iska leh ilaa anahu qaala wuxuu yidhi tukafiru maa baynahumaa waxay dembi dhaaf u tahay dhaafaysaa oo asturaysaa waxa u dhexeeya labadaa cumro dhexdooda qaala fadlu lxaji xajka fadligiisa caddayntiisa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can ibni اlmusayab can abi hurayrata qaala sa'la rajulu الnabiya slى اllahu عalayhi waslm nin baa nebiga su-aalay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow ayu lacmaali afdal acmaasha kee oo fadli badan qaala aliimaanu biاllah alloo la rumeeyo qaala uma maada qaala aljihaadu fi sabiili اllah qaala uma maada qaala uma xaju mabruur wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahima bni mahruudin wa huwa alghaafiqiyu abu muusa almisriyu hiqat qaala xadaana bnu wahbi can mahramata whuwa mkramaة bn bukayr bn cabdillaahi اlأshaj saduuq riwaayath can abihi wijaada imaam axmed iyo ibnu maciin saasay dhaheen cali bn اlmadinina waxa uu yihi samica min abiihi qaliila waxyarow ka maqlay aabihi bukhaari xadiiuu keenay oo riwaayat mkhramata bni bukayr can abiihi ah marka lagu laaziminaa in wijaadada uu arkaayo daliishanayo waxyaabo kaleu ku xoojinaa ama asalkiisa maqrajkiisa iyo yacni meelo kaleu ka xujaysanaa ee tan wijaadada keliya kuma kaaftoomin can abiihi qaala samictu suhayla bna abi saalixin qaala samictu abii yaquulu samictu abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yihi wafd اllahi tacaala ilaahay kuwa u yacni usoo wafdiyo yacni wafada ilayhi wa calayhi ilayhi iyo calayhi labadaba waa lagu waxayaa ay waradda waa usoo arooray waafidunna waa wasfigii jamcigiisuna waa wafdun calaa wa ka saaxibin oo jamceedu uu yahay saxbun macnahana waxaa weeyaan asaa'iruuna ila allah kuwa ilaahay usoo socdo xaggiisa halaaatun saddex waa alghaazi midka duulaayo ilaahay jidkiisa u socdo wlxaaju iyo xaajiga iyo wlmuctamiru iyo midka cumraysanayo daara quطni cilalka wuxuu ku yidhi meeshaan can ciisa bni ibraahim alghaafiqiy bihi marka ciisa bni ibraahim alghaafiqiy ayuu isaga laftiisa dariiqan ciisa ayuu kusoo saaray daara qudni ibnu khusayma saxiixiisa tasxiifa galay oo caliy bnu ibraahim alghaafiqiy ayuu yidhi caliy bnu ibraahimna ma aha waa ciisa bnu ibraahim ayb xadiidka daara qudni cilalka sidoo kale wuxuu yihi can maymuuna bni yaxya can makhramata bni bukayr bihi waاkhtulifa fiihi calى shl suhayl bni abi saalix suhayla la iskugu khilaafay farawaahu rawxu bnu اlqaasim wsulaymaan bnu bilaal wacabdulcaziiz bnu mukhtaar wاdaraawardiy wabnu abi xaasim wawhayb bnu khaalid lixdaas can suhayli can abiihi can mirdaas aljandaciy can kacbi alaxbaar qowlahu intaas marka waxay ka dhigeen qowlu kacbi laxbaar marfuuc maynan ka dhigin daara qudnina wuxuu yidhi wahuwa saxiixu min kalaami kacab inuu yahay saxiix a buu yidhi daara qudni cilalka sidaasuu ku yidhi sidoo kale faakihii fii akhbaari maka no saasoo kale isagun u wariyey bayhaqina wuxuu yidhi waxadiidu wuhaybin asaxu wuheyb marka xadiidkiisu wuxuu ahaa wuheyb can suhayl bni abi saalix can abiihi can mirdaas aljandaciy can kacbi alaxbaar qowlahu marka daara qutni iyo bayhaqi labadaba waxay ka dhigeen min ka maqduuc oo taabiciga kacbi alaxbaar hadalkiisa inuu yahay ayb wej kale waa lagu wariyey can abi saalix iyo xadiid ibni cumar iyo cabdullahi bni camrin iyo jaabir lakin laa yahbutu minha shay-un ayb wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu cabdillahi bni cabdilxakm can shucaybin can illeyhi qaala xadahanaa khaalid can ibni abi hilaali can yaziid bni cabdillaahi can muxamed bni ibraahim can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli lahi sal l slama qaala jihaadu lkabiiri qofka odaygaa jihaadkiisa wasagiiri iyo midka yar wadaciifi kan taagta daran walmar'ati haweeneyda alxaju waalcumratu waaye kuwa iyaga xajka iyo cumradaa jihaad u ah wabihi qaala akhbaranaa abu camaar alxuseyn bnu xurayth almarwasiyu qaala akhbarana alfudayl wahuwa bnu ciyaadin can mansuuri can abi xaasimin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man xaja hada albeyta beytkan qofkii xajiyo falam yarfud aan af xumoonin mudaarica marka yarfud yarfad yarfid intaba ibnu xajar waa sheegay dabdi hulaaثi fau rafahi muhallaثaة fi اlmaadi wاlmudaaric rafaha rafiha rafuha mudaaricuna intoo kalaa ka ayaa ka imaanaysa fadana tii hadda wax lagu miisaamaayo ma ahane waa midda kelmadda ku jirto caynta hadda qaabilaysa falam yarfud aan af xumoonin oo galmo iyo jimaac iyo waxaan ka sheekaynin walam yafsuq aan yacnii daacada rabbi ka bixin oon faasiqoobin rajaca uu soo noqonayaa kamaa waladathu ummuhu hooyadii siday u dhashoo kale bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qala akhbarana jariiru can xabiibin wahuwa bnu abi camrata can caaishata binti طalxa xabiib bnu abi camrata alqasaab alkuufiyu hiqatu bukhaari iyo muslim ayaa u wariyaan abu dawuud fii kitaabi naasikh tirmidi nasaa-i ibnu maaja alama sita dhammaan waa u wariyaan marka laga reebo abu dawuud isagana kitaabkiisa naasikh oo uga wariyey ee sunanka ugama warinin ayb can caaishata binti dalxata qaalat ahbaratnii umu lmu'miniina caa-ishatu qaalat waxay tihi qultu yaa rasuula allah alaa nakhruju miyaanan baxaynin fanujaahida macaka aan kula jihaadno adiga la jirkaada fa innii aniga laa araa ma arkaya camalan camal fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa camalka oo afdala ka fadli badan min aljihaadi qaala laa maya buu yidhi walaakin axsanu ljihaadi jihaad midka ugu wanaag badan oo ajmaluhu ugu quruxsan xaju lbeyti xajun mabruur kacbadoo la xajiyo loo qasdo waayo xajun mabruur fii xaqi nisaa laga wadaa marka waa naagihii iyaga jihaadu ugu dhigmaa qaala baabu fadli اlcumrati cumrada fadligeeda cadayntiisii buu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can sumayin daaya xadiidkii suhayl uu warinayey waay can sumay hadda malik riwaayadiisa u keenay can sumayin can abi saalix can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ly slam alcumratu ila alcumrati kafaaraة lima baynahma wاlxaju اlmabruuru laysa lahu jazaء ila اljannة qaala fadlu اlmutaabacati bayna اlxaji wاlcumra xajka ee cumrada israacraacsiintooda la israacraaciyo fadligeeda wabihi qaala akhbaranaa abu daawuud huwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa abu cataab huwa sahl bnu xamaad albasriyu saduuqun rawaa lahu muslimu wlarbaca qaala xadaanaa cazratu bnu haabitin wahuwa basriyun hiqatu can camri bni dinaar qaala qaala bnu cabaasin qaala rasuulu lahi sal l slm taabicuu bayna alxaji wاlcumrati israacraaciya yani isku dabataxa fainahumaa yanfiyaani lfaqra faqrigay yacnii ay anfinayaan wadunuuba iyo dunuubta ayay anfinayaan oy diidayaan kamaa yanfi lkiiru buufanaha sida uu u anfiyo u tuuro oo u baabi'iyo khabata alxadiidi birta wasaqdeeda birta markay wasaq tahay oy ruujina noqotay daxalaysato marka dab la geliyo oo alxan ama yacnii bahalkan la buufiyo oo holaca uu ka baxo marka la geliyo birta gaduuday noqonaysaa waa dhalaalaysaa waa qashinka iyo waxyaabahaasna waa ka tegaa sida buufanahaasi uu u nadiifiyo wasaqda birta ku taallo ayaa faqriga iyo dunuubtana ay u baabi'inayaan ay u nadiifinayaan ee xajka iyo cumrada la israacraaciyo marka xajka iyo cumrada dalxiis ma ahan wax oo cibaado ah waaye qofku hadduu kari karana marka haddaynan xuquuq ku dayacmaynin yacni waa fiican tahay haddaynan xuquuq ku dayacmaynin dee xuquuq ay ku dayacmaysa laakiin waajibka oo la saaray maya kan waajibka hadduu gutay inuu xuquuq dayaca ma aha ayb wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu yaxya bni ayuub qaala xadaanaa sulaymaan bnu xayaana abu khaalidin abu khaalid alaxmar can cmr bni qaysi can caasimi can shaqiiqi can cabdillaahi qaala qaala rasuulu اlahi sal l slam taabicuu bayna alxaji wاlcumrati fainahumaa yanfiyaani alfaqra wاdunuub kama yanfi اlkiiru khabata alxadiidi wاldahabi wاlfida walaysa lilxaji اlmabruuri ma laha hawaab abaalmarin duuna اljannati janno ka sokayso meeshan marka xadiidkan hore culamo badan waxay wariyeen can dariiqi haashim bni axmed bni masruur can abi daawuud sulaymaan bni sayf hadda sheekha uu ka warinaya abu daawuud bihi waxaana ku jirtay camru bnu dinaar ibnu cabaas markuu ka warinaya samictu inuu yidhi wafiihi tasriixu camr bni dinaar bisamaaci min ibni cabaas ibnu cadiy isaga dariiq kale uu ku keenay markaa iyu wuxuu yidhi shucayb ibnu safwaan ayaa ku jiro caamatu maa yarwiihi laa yutaabacu calayh laakiin waa dariiq kale wuxuu ka hadlayo arabiic bnu rukaynna dacafahu nasaa-iyu buu yidhi hadda annaga rabiic dariiqiisa kama maanan marinba ibnu xajar annukatu dhiraafka wuxuu yidhi qaala daara quطniyu fi lafraadi tafarada bihi abu cataab abu cataab waa sahl bnu xamaadkan can cazrata watafarada bihi awatafarada bihi cazratu can camri bni dinaar marka riwaayaadkan kale marka arabiic bnu rukayn can camri bni dinaar waxaa ka muuqata hadda halkan inuu diidayaba ibnu xajar daara qudni siduu ka keenay laakiin haddii laga wado tafarud oo nisbi ah haddii laga wado oo yacni camr bnu dinaar cid hiqa ah oo ka warisay ama maqbuul ah oo ka warisay ma jiro hayra casratu bnu thaabit sax waay oo waayo rabiic bnu rukayn waaba daciif isaga haddii marka fardi nisbi ah laga wado oo bictibaar waa macquul laakiin cid kale camr bnu dinaar kama warinin riwaayadan uu keenay waxaa diideyso ibnu cadiy fi lkaamil ibn lacraabina mucjamkiisuu kusoo saaray can cabdilmalik bni yaxya bni bukayr almaqzuumiy qaala ahbaranaa abi qaala ahbaranaa yaxya bnu saalix can ibni jurayjin can caطaa can ibni cabaas waa dariiq kale kaas ayb xadiidkan dambe oo hadda kan moxamed ibnu yaxya oo hadda noo dambeeyeyna tirmidi wuxuu yihi xadiidu bni mascuud xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min xadiidi bni mascuud ayb qaala alxaju can اlmayiti aladi nadara an yaxuja an yuxaja aladi nadara an yaxuja in laga xajiyo qofka dhintay aladii kaas oo nadara nadray an yaxuja in laga xajiyo inuu xajiyo cafan qof meyd ee dhintay ee nadar ku galay intuu noolaa inuu xaj aadou xajiyo nadarkaas in laga gudaayo hadduu dhintou makansan waayo dadkiisa inay ka xajinayaan ama maalkiisa in laga xajiyo hadda isaga marka tabwiibkaani waa tabwiib oo masaa-il badan yacni afraaddeeda ayuu baabeynaa hadda nadarkuu baabeeyey wax kalena uu baabey doonaa وبه qال أخبرنا محمد بن بشhار qال xدثنا محمد وهو بن جعفر قال xدثنا شعبة عن أبي بشhر qال سمعت سعيد بن جبير يحdث عن بن عباس أن امرأة نdرت haweeney baa nadartay an تxuja inay xajiso famaaتad waa dhimatay faأtىa أkhuuha walaalkeedaa yimid النبiy صلى اه ل سلم buu u yimid faسأله عan ذلika arrinkaa buu su-aalay faqaala wuxuu yihi أرأyta bal ii sheeg low kaana calaa ukhtika walaashaa korkeeda daynun hadday dayn ahaa lahayd akunta qaadiyahu kii ka gudaya ma ahayd ka gudaysaa qaala nacam haa buu yihi qaala faqdu llaha ilaahay u guda fa huwa axaqu bilwafaa oofinta isagaa ku xaqnimo badane xadiidkan marka wuxuu tilmaamay nader qof haddii uu nader ku galay inuu xajiyo uu makansan waayo dhintay in laga xajinayo qaala alxaju can اlmayit اladii lam yaxuja midaana waa ka caamsan tahay xajka laga xajinayo qof dhintay aladii lam yaxuja kaasoo aanba xajinin xajkee laga wadaa xajatlislaam xajatulislaam maba xajininba maalna waa haystay leanna wujuubka xajka waxaa loo badan yahay cala taraakhi inuu iska yahay qofku marka hadduu is yidhi sanada dambe iska soo xaji ee ou dhintay markiina ou maalna uu haystay in laga xajinayo kaas wbihi qaala akhbaranaa cimraan bnu muusa qaala xadaanaa cabdulwaariث qaala xadaanaa abu tayaax wahuwa yaziid bnu xumayd aلdubaciy abu tayaax uu ku magac dheeryahay hiqat habtun qaala xadaanii muusa bnu salmة alhudaliy ana bna cabaasi qaala amarat imraأaة haweeney ayaa waxay amartay sinaana bna salmta aljuhaniy ayay amartay ninkan marka sinaana bna salama uu leeyahay bacdi nusakhay saas ku taallaa qaarna kuma taalla ruwaadda marka qof la yidhaahdo sinaanu bnu salamata aljuhaniy ma jiro ama sinaanu bnu abi salamata aljuhaniyi ma ku jiro ruwaadda waxaa ku jira sinaanu bnu salamata alhudaliy sinaanu bnu salamata bni lmuxabiq alhudaliy juhani ma ahan kaas hudaligaasna inamaa wاlhudaliyu hada inamaa yarwi can ibni cabaas uu ka wariyaa isagana wahuwa madkuuru fi nafsi hadihi اlqisa qisadan lafteedana waa lagu sheegay ninkaas oo ibnu khuseyma wuxuu soo saaray fii صaxiixihi wuxuu yihi xadaanaa muusa bnu salmta اlhudaliy qaala nطalaqtu ana wasinaanu bnu slma ufiirso muctamirayni aniga iyo sinaanu ninkan hadda ka warinaa ibnu cabaas waayo ayaa wuxuu leeyahay aniga iyo sinaanu bnu salama ayaa soo baxnay annagoo cumraysanayno falamaa nasalna albatxaa markaan degnay qultu waxaan idhi indaliq ila bni cabaas u tag aan u tagno nataxadatu ilayhi agtiisa aan ku sheekaysanno alxadiid sida marka danniga qaalibka ku ah marka maxay noqone ninkan qisada ku jiray ayaa marka si tasxiif baa marka wuxuu ku dhacay magaciisa sinaan wuxuu ahaa awal sinaanu bnu salamata alhudaliy ayuu ahaa markaasaa waxaa ku dhacay marka sinaanu bnu haalibu danni marka waxaa weeyaan sinaanu bnu salamata hahey wagaalibu danni ana sinaana bna salamata aljuhaniy muxarafun waa muxaraf min wuxuu ka soo taxriifsamay sinaan bni cabdillaahi aljuhaniy fahuwa madkuuru bihada alxadiid sinaanu bnu cabdillaahi aljuhaniy ayaa xadiidkan lagu sheegay isagana taariikhu lkabiirka iyo aljarxu watacdiil iyo isticaabka iyo isaabada iyo ibnu xajar fatxulbaari kulli intaasay ku sheegeen bal ibnu xajar wuxuu yidhi sida asaxa sinaanu bnu cabdillaahi waay aljuhaniy marka salama ayaa qalad ah marka sinaanu bnu salamo kale oo hudali ana qisada waxuu ku lahaa wagaa marka meeshaan nin magacan le ma jira marka an yas'ala rasuula اllahi sal l slam ana umahaa hooyadeed maatad inay dhimatay walam taxuja aynana xajinin afa yujzii ma ka gudaa can ummihaa hooyadeed an taxuja canhaa inay ka xajiso qaala nacan buu yidhi haa marka looma baahna idinkeeda iyada marka ila waaba dhimatay qaala nacam low kaana calaa ummihaa hooyadeed korkeeda hadduu ahaan lahaa daynun dayn faqadathu canhaa ay ka guddo alam yakun miyounan ahaan lahayn yujzii canhaa inuu ka gudaayo xaggeeda qiyaas waayo marka yani haddii deyntaba ay ka gudi lahayd tanna waa deyni ha ka guddo waa asali farac faltaxuja can ummihaa hooyadeed ha ka xajiso wabihi qaala akhbaranii cuثmaan bnu cabdillaahi qaala xadaanaa cali bnu xakiimin alwdiy qala xadaanaa xumayd bn cabdiraxmaan alru'aasiy qala xadaanaa xamaad bnu zaydi can ayub aلsakhtiyaaniy can الzuhriy can sulaymaan bni yasaar can ibni cabaasi ana imra'atan haweenay sa'lat الnabiya sal l slam nabigay su-aashay can abiha aabaheeday wax ka su-aashay maata oo dhintay walam yaxuja aan xajinin qaala xujii can abiki aabbaha ka xaji marka gabadha aabaheed waa ka xaji kartaa wiilka hooyadii waa ka xaji karaa waxba ma dhibayso inay kala bedelan yihiin xagga jinsiga alxaju can ilxayi aladii laa yastamsiku cala araxli midka aan gaadiidka korkiisa ku sugnaan karin oon isku celi karin ee nool in laga xajiyo waa midkaan macduub waay waa nool yahay laakiin daabadda kuma sugnaan karo in laga xajiyo wabihi qaala akhbaranii qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaan can izuhriyi can sulaymaan bni yasaari can ibni cabaasin ana imra'ata min khafcam sa'lat الnabiya sal ly slam nabigay su-aashay hadaata jamcin subaxdii musdelifa faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah fariidat اllahi fi lxaji ilaahi fariidadiisa xajka dhexdeeda calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ugu sugnaatay adrakat abi aabbahay bay soo gaartay shaykhan kabiiran oday waayeela isagoo aweyn laa yastamsiku cala araxli gaadiidka aan isku celin karin afa axuju canhu ma ka xajinayaa qaala nacam ayuu yihi haa wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan abuu cubaydillaahi almakhzuumiy qaala xadaanaa sufyaanu can ibni taawuus can abiihi can ibni cabaasin milahu ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasxaabih